asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo ee tilmaamaha farada badan isu keenta teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenna cajiibka mid ka mid ah waxaa la yidhi dhurwaa ayaa qooqay bahalka dhurwaagu wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka aadka loo caayo ama cayda badan yeesha ayuu ka mid yahay dhurwaag oo inta badan soomaalidu dhurwaag aad bay u caydaa waxyaalaha soomaalidu ay cayda waxaa ka mid a dhurwaaga oo waxaa ka mid a dameerka oo waxaa ka mid a doqonka oo waxaasoo dhan soomaalidu way caydaa ama aad iyo aad ayay sheekooyin dacaayada ooga samaysaa taasoo looga jeedo waxyaalo fara badan oo isku raran marka soomaalidu waxyaalaha ay dhurwaaga ka sheegaan waxaa ka mid a waxay dhahaan dhurwaagu lab iyo dhadig ma kala laha oo isgashato ayay dhahaan taasuna haddii mid meesha ka shaqaynaysa ma ahan oo wax walba lab iyo dhadig ayuu leeyahay waa saan ognahay markii diiniyan la dhaho wax walba waa labiyo dhadig wax kulligii o dhan wada dhadigana ma jiro wax kulligii o dhan wada labana ma jiro labiyo dhadigba wax walba waa ay yeeshaan dhurwaa baa marka qooqay dhurwaa ayaa qooqay deegaan buu joogi jiray si xun buu u qooqay qooquna de dhurwaa keli a kuma ekee adiga laftaada ayaa qooqi kara seed u qooqi kartaa waxaad u qooqi kartaa intaad kibirto oo duusho yaa adiga lagu soo jebin karaa meeqa qolo intay duuleen soo jabay baad xasuusataan intaad noolaydeen ka soo qaadba dalal waaweyn oo intay dalal yaryar ku duuleen dhagaha lagu soo dhuftay ku darso tirada ku darso oo laba daloo isla ego inta mid duulo kibray uu midka kale ku duulay oo dhagaha lagu soo dhuftoo jabay isna waynu xasuusanaa meelo badan bay ka dhacdaa sidoo kale beel yaroo inta beel weynu kusoo duushay ama beellaan dheero sheeganayso isqaadqaaday oo beel yar ku duushay oo iyadana dhegii ayideed lasoo jebiyey meeqa mar baad aragtay dee way dhacdaa maxaa keenaya marka sheekadan marka tanoo kale bay la mid tahay marka lagu leeyay dhurwaa baa qooqay ujeeddadu waxay u dhigantaha dhurwaa baa duulay marka dhurwaa baa qooqay maadaama uu qooqay wuxuu yidhi meeshan ma jooga haye meelaan kusoo qooq baxo ayaan aadaya haye waa uu tegey qooqiibuu la ambaday meel uu kusoo qooq baxo aaday dhurwaag waa tegey ee meeshii uu rabay inuu kusoo qooq baxo markuu tegey ayaa la qabtay isagii baa lagu qooq baxay laftiisii ayaa lagu qooq baxay wuu soo jabay marka wuu soo laabtay marka sheekadaas marka waxaa la dhahaa dhurwaagii qooqbaxa doontay ee isagii lagu soo qooqbaxay oo kale ha noqon baa qofka la dhahaa marka loo digaayo oo arrin looga digaayo ujeeddada maxay tahay marka ujeeddada wax kale maahane waxa weeye dadkii duulay ee kibray ee inay qoli heblo qabsadaan ugu duulay ee iyagii la soo jebiyey oo kale ha noqon wey ama ninkii kibray ee legdinta doontay ee isagii lasoo legday ha noqon intaad adigu marka hore tabartaada kugu been sheegto oo aad iswaasho oo aad doonato dad kale ama ummado kale ama noolayaal kale aad doonato dhahdo cagtaan marinaya in adiga cagta lagu soo mariyo taasaa lagaaga digaya sheekadaasaa marka waxay noqotaa oo la dhahaa ha noqon dhurwaagii qooqbaxa doontay ee lagu soo qooqbaxay taasoo macnaheedu yahay ha noqon ninkii duulay ee la soo jebiyey kolleyba haddaad duulayso oo adigu aad duullaanka qaadayso waxaa la rabaa ka soo jaba inaadan noqonin haddii kale oo aad duullaan iyo kibri iyo isqaadqaad qaado calooshii geli marka hore inaad soo jabi doonto oo dhegii ayideed inta lagu soo jebiyo adoo maaragtay kabna laalaadinhaya kabna lumiyey aad soo laaban doonto waa inaad middaa ku xisaabtantaa sababtoo ah dee adduunka iyo isbedeladiisa iyo nolosha adduunka qaababka ay leedahay ayaaba sidaasa ha noqon marka dhurwaagii qooqbaxa doontay ee lagu soo qooqbaxay saasaa dadka loo dhahaa ama ha noqonin ninkii duulay ee isagii la soo jebiyey haddaad kolleyba duulayso ku xisaabtan in lagu soo jebin karo haddaad ku xisaabtami weydana waa lagu soo jebin waa sida adduunka intaynu joognay ka soo dhacday waddamo badan bay ka dhacday waxaan xasuusanaa maraykan oo meel fog inta kaga soo duulay waddanka la dhaho afghanistan isagii markii dambe diyaaradaha taayirada ku dhegay waynu xasuusanaa iyo waddamo kaloo fara badan taasna waa mid adduunka ka dhacda marka adigu weligaa ha noqon mid kibir isla qaadqaaday oo dhegii ayadeed la soo jebiyey mahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi guul lagaaga dambeeyey guul ma ahan